berritaan safar ahay oo aan tegi doona muqdisho arrinkaas waxay ila tahay xamar markaan tago markaasaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala baarlamankana degdeg fadhigiisa uu u qabsan doona marka taas meeshaasaan u dayno insha allah ani waxay ila tahay dhowr badanna dhowr jeerna waa ku celcelinay annaga waxaan ilaalin doonaa xeeroosaadka iyo dastuurka waddankaas uu leeyahay wax xeeroosaadkaas ka baxsanna golaha shacabka ma isticmaali doono iyo dastuurka waxay ila tahay horta qof shaqo markuu kaa qaadayo qofka shaqada ku siiyaa shaqada kaa qaadi kara marka waxay ila tahay baarlamanka arrinkaani guddoonkana baaritaanay sameeyeen weli waxay waxyaabihii ay soo saareen aniga ma arkin ma akrinin marka markaan tago oo baaritaankay sameeyeen iyo wixii aan fiiriyo kadib ayaan ka wada hadli doonaa insha allahu tacaala laakiin waxaan ku xaqiijinaa in aan la samayn doonin wax ka baxsan xeeroosaadka horta caqliga wuxuu sheega qof kasta si uu ku yimid ayuu ku baxaya saas ogo